fagaar weyn oo ku yaala degmada xaradheere ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal dad ah kuwaas oo si wada jir ah u daawanayay filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadkan oo isugu jiro qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si weyn ugu riyaaqay filimkii cusbaa ee alkataa'ib islamarkaana lagu soo bandhigayay mucaskar ay ka qalijibiyeen dad waayeelo ah kuwaas oo ay culimo ku jiraan haddaba qaar ka mid ah dadkii daawaday filimka alkataa'ib ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ku arkeen iyo saameynta uu ku reebay walaalayaal filinka caawa fiirsanay waa filin cajiib ah rum ahaantii wuxuu quseeyaa diinteyni filinka caawa fiirsanay wuxuu qus rum ahaantii rag badan oo aniga aan garanayo odayaasha ka mid ah culimmada ayaa ku jiro rumaanta aad buu ii taabtay maxaa yeelay inuu maanta dhallinyar aan nahay maca daalik haddana odayaashii oo maanta isticdaad ku jiro oo intaas fatixi ay bixinayaan waxaa ka mid a culimmada meesha maantaan ku aragnay oo isticdaadka ku jiray ilaa dartii u bixiyey sheekh xamudayre xafidahuullah waracaa waxaan ku fiirsanay filin maxato noo soo diyaarisay mu'asasada al-kataa'ib filinkaasoo runtii ahaa filin aada iyo aada u qiimo iyo wanaag badan sidoo kale qaar ka mid ah dadkii daawaday isdaarka alkataa'ib ayaa ka hadlay fariimaha uu dirayo filimka runtii filinka dhowr fariimood ayuu dirayay fariinta koowaad waxay ku socotay dhallinyarada haddayba duqaydii ay saas ilaahay diinkiisa ugu diyaargaroobeen oy ayagoo da-a oo yacni maanta cudurdaar haysto ay fadhin waayeen idinku meel aad ku fadhiisaan dhallinyaray ma jirto fariinta labaad waxay ku socotay odayaasha ayaga oo kale ah ee allah subxaana watacaalka diintiisa aan u nusraynaynin ee iska fafadhiya maqaayadaha sheeha ka cabaayo ee fadhakudirrada fadhiya oo fariinta labaadna ay ku socotay fariinta saddexaad waxay ku socotay cadowga islaamka waxayna ahayd inay jihaadkan aan loo kala harnin dad waaweyn iyo dad yaryar intaba ay u taagan yihiin culammadii ay taagan tahay odayaashii ay taagan yihiin dhallinyaradii ay taagan yihiin maalmo ka hor ayay ahayd markii mu'asasada alkataa'ib ay soo saartay film lagu soo bandhigayay mucaskarka camar ibnu jamuux kaas oo ay ka qalinjibiyeen dad waayeelo ah waxaana filimkaas daawaday kumanaan ruux oo ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa